asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenni murtida maanta xubinteenni murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtida maanta ee aan dhinacyada farada badan aan ka tusaalayno waa xubinta murtida maanta ee dadka aan isdhahno bal wax un ha ka faa'iidaan ugu yaraan wuxuu doonaba ha noqde xubinteenna murtida maantana ciidamka eebe waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi koox rag ah oo maaragtay haddii eebba idma hayo dee raggu sidiisaba marka uu isku xidhan yahay ee uu dan leeyahay waa waxtar ee waxaa daran uun rag kale tafaraaruqsan oo hoog iyo ba marka waxaa la yidhi koox rag ah oo isku xidhan ama isku aragti ah ama isku ujeeddo ah ayaa waxay la kulmeen nin suldaan ahaa oo iyagu ay haddii eebba idmahayo doorteen ama suldaankoodii ahaa oo xil u hayey markay la kulmeen ayay waxay isku dayeen waxyaalo fara badan oo isaga dhinacyadiisa ama garbihiisa inay istaagaan hadday calafka xaggiisa tahay iyo hadday codka xaggiisa tahay hadday talada xaggeeda tahay dhinacyo badan maaragtay inay kala sinmaan suldaanka inay kala sinmaan markaan ku leeyahay dee suldaanku waa ulul amriga ummadda waa loo dhiibay hawsha inuu guddoomiyo oo wax maareeyo ayaa loogu talagalay keligiina waxma qaban karee waxaa loo baahan yahay dad fara badan oo haddii eebba idmahayo wax fara badan la qabta ama la taliya ama uu maaragtay uu la tashado ama uu wax ka qaado ama wax la aruuriyo ama wax la hagaajiya in la helo taa iyada ah ayuushau ka diidayoo maaragtay wuxuu yaro santaag baa galay waxaa shaydaankuna dee biniaadanka karkaarku weydaariyaayo waxyaalo fara badan buu u sheegaa oo dhahaa adaa madaxa iyo tan adaa haysta iyo yaan lagaa tala fiicnaan iyo ninkan wanaagsan iska ilaali iyo yuusan xilka kaa qaadan iyo karkaarka yuusan kuweydaarin iyo yuusan mid kale kugu soo dhisin iyo waa tuhmo fara badan oo shaydaanku uu biniaadanka ku beero si maaragtay uu karkaarka u weydaariyo ama maaragtay uu waxooda uu afgembi ugu tuuro suldaankii marka wuxuu ku kalsoonaan waayey nimankii iyaga ahaa inuu kalsooni noocaas ka qaato ayuu ka waayey way u tageen way la taliyeen wayna la tashadeen markaasuu ku yidhi howlahan iyaga ah idinku shacab baad ka tihiin idinmana yaallaan ee adinku danihiinna qabsada adyihiinna raacda u xiirta caruurihiinna markaan adiga ay aragtaan wixii aan idinku amro qaata amarkeyga keliya fuliya waxaan kaleentay aad la wareegaysaan iyo suldaan hawshan ma fiicna iyo suldaan tan wax laga bedelada iyo hirigta meesha kale wuxuu ku yidhi waayo bulshadun anay dooratay dadkana anaa madax u ah anaa suldaan anaa talada uga godaa anaa amar kale anaa kan ah aduu ragga kooxda ahaa iyo suldaankii waa isfahmi waayen waa lasoo kala booday waa la babaa'ay marka markii laga tegay suldaankii ayaa la babaa'ay ninbaa ku kaale soo fadhiista ay hadleen soo fadhiista yidhi u waraystay markaasaa ninba meel ku jeexay suldaanku dee waa ulul amriyeynaa warkiisa diin soomaalidii horena dad iimaanka qabay ahaayeenoo maaragtay dadka madaxdaa xurmeeya dadkan iimaan kale hadda madaxda caaya mayna ahayn soomaalidii hore inta badan mayna caytami jirin markaasuu wuxuu yidhi haddii eebba idmahayo ee maaragtay qaar baa ku jeexay oo yidhi suldaanka haddii kama hor imaan karin haddaan ka hor imaano xoolaha ina dhaafi oo habaar baa inugu dhici oo kan kan oo bulshada ina caayi oo kan qaarba meel bay ku jeexeen qaarna waxay dhaheen ninkaas annagu ma garanayno si aan ula dhaqanno iyo ujeedooyin aan ka leenahay iyo si aan u qancinno iyo si maarata dhinac kale ay ku jeexeen markaasuu markuu afkaarahoodii aruuriyey oo u ogaaday ayuu hal eray dhex dhigay wuxuu ku yidhi waryaaya waxaan idiin sheegahayaa ninkii sinaantiinna diidan suldaanow lama yidhaahdo u dhegeysta ninkii sinaantiinna diidan buu yidhi suldaanow lama yidhaahdo intaasuu ku yidhi wuxuu ku yidhi waryahay dhegeysta ninkii sinaantiina diidan suldaanow lama yidhaahdo sinaantu marka maxay tahay dee waa cadaalad macnaha waxaa weeye waa cadaaladiinnii waa aragtidiinnii waa ra'yigiinnii waa garashadiinnii wanaaggiinnii oo dhan buu ninkan u diidan yahay maxaad marka ka suldaansanaysaan buu yidhi sinaan haddaad maqasho waaba cadaaladba nin cadaaladdiiba diiday oo cadaaladdiinnii diiday oo idinkan cadaalad aan idiin ogolayn idiinna hagaynin cadaaladna warkiinna u dhegaysanayn maxaa suldaanow ka dhahaynaa buu yidhi waryaaya dhegaystu yidhi ninkii sinaantiinna diidan suldaanow lama yidhaahdo waa xubinteenni murtida maanta oo halkaas faalla ka bixinaysay dhanka suldaannimada iyo wixii rag soo kala qabsaday mahmaada maanta aan ku soo qaadanayn xubinteenni murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi ninkii boogta danqaa dilka geystay ninkii boogta danqaa dilka geystay